haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan aadi doonaa waxaana wararkii ugu dambeeyey noo hayaa nuur xasan nuur bukhaari iyo weliba maxamuud mascadde mahadsaned ismaaciil kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa furmay koobka kooxaha horyaalada yurub ee xilli ciyaareedkan inta badan kooxaha waaweyn ayaa wada badiyey weliba goolal badan ayaana la iska dhaliyey ciyaarihii xalay waxaa isha ku hayay wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascadde oo aan goordhoweyd kala sheekaystay haye mascadde kulanka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa kii dhex maray yuventus iyo barcelona wacdarihii dhacayna waa la ogaa bal sidee wax u dhaceen nuur aad baad umahadsan tahay kulankan barcelona iyo yuventus waxaad moodaa inuu ahaa mid u rahman marka la eego sidii barcelona loo gebagabeeyey ciyaarihii dhammaaday ee sanadkii tegey oo champions leaga ciyaaraha semifinalka lagu reebay messi oo uu ka maqan yahay xidigii uu ku duuli jiray ee neymar waxaad moodaysay habeenkii xalaha inuu keligii inta meeltagiisa soo dhaarsaday islamarkaana uu isku soo dhaariyey inuu buffon markii ugu horreysay goolal ka dhaliyay weliba hal ma ahane wuu labuu ka dhaliyey midna birtuu ku dhuftay marka waxaad u malaynaysay habeenkii xalay ahaa kulanku inuu u dhexeeyey ciyaaryahan leonel messi oo carab badan u qabay buffon iyo yuventus iyo weliba guuldaradii xilligii hore ee champions leaga soo gaartay marka barcelona gurigeeday ku badisay saddex iyo eber bay guusha ku heshay ciyaaryahan cosmaan dambele oo ay sagaashan iyo dhowr milyan oo lacaga ka soo bixiyeen neymarna ay ku bedesheen ayaa laftiisu garoonka ka muuqanayay laakiin garoonka muuqasho kale ma jirin aan messi xalay ahayn dhinaca yuvene waxaan ogeyn inay ahayd koox is haysata oo difaaceedu aada u wanaagsanaa xaggee laga qabsaday dabcan difaac badan ayay ciyaaraysay way kusoo talagelaysay ciyaarta in ay sidii xilligii hore ciyaarihii semifinalka champions leaga ay qaabkii ula ciyaareen oo kale inay ula dheelaan laakiin barcelona waxay gool heshay xilliga ugu xun ciyaar gool layska dhaliyo qaybtii hore ciyaarta oo sii dhammaanayso daqiiqad uun ka harsan tahay ayuu leonel messi banuni uu ku dhufsaday suarez uu shabaqa la haleelay waaya ciyaarihii kale ee la dheelay chelsea lix gool ayay ku badisay bayer munik saddex gool iyo eber ayay ku badisay manchester unitedna sanadkan wacdaro ayay dhigaysaa aada iyo aad manchester united saddex eber ayay iyaduna ku badisay ciyaaryahanka lukaku ayaa goolasha mid kamida dhaliyay wiilka da-da yar ee rashford aada moodeyso haddii gool lukaku dhaliyaba inuu leeyahay anna waa dhalinayaa isna gool dhaliyey laakiin dhibaatadii ugu weyneed ee ciyaarta kasoo gaartay manchester united waxay ahayd in xidigooda bogba oo habeenkii xalay ahaa kabtan loo soo xiray uu ciyaarta ka dhaawacmay islamarkaasina muruqa uu ka dhaawacmay taasi oo laleeyahay toddobaadyo ayuu ka maqnaan doonaa waxaan u malaynayaa guusha ay gaareen morino inay kaga xun tahay dhaawaca ku yimid wiilka uu ku dhaarto ee bogba ee boqolka milyan oo kala soo baxay kooxdii b s g neymar iyo maaragtay imbebe iyana wacdaro ayay dhigeen xalay aad iyo aad lacagtii waxaad moodaa inay ka birbirqayso kooxda b s g oo aada uga muuqato waxaad ku garanaysaa wiilashii neymar iyo embebe ay dhowaanta soo gateen ayaa goolal dhaliyeen mar haddii kooxda barcelona markii uu jooga neymar uu ka mid ahaa koox layidha ciyaartooy la yidhaahdo emerson oo messi suarez iyo neymar aheyd hadda waxaad moodaa inuu magacii dhiga rogtay oo hadda laleeyahay cafani neymar iyo embebe c n m inay noqonayaan iyaguna ciyaaryahanadan marka c n m waxaan u malaynayaa in ay kooxdii ay qabtaan ay dhiid fara badan xanuun iyo warwar ay ku ridi doonaan ha weliba waxaa lala yaaban yahay sida fudud ay isula qabsadeen ciyaaryahanadani wiilkan embebe waa sideed iyo toban jir maskaxda saaran iyo banoniga ku jira aad u malaynayso sideed iyo labaatan jir inuu yahay marka ninka la yidhaahdo neymar isaga ayaaba waxaad moodaa inuu ku faraxsan yahay inuu embebe la dheelo meeshuu embebe ku farxi lahaa inuu neymar la dheelayo marka b s g sanadkan waxaan u malaynayaa koobka ciyaaraha kama dambaysta inay usoo baxdo cid ka xigta inaanay jiri doonin waa mahadsan tahay masacadoo waqtiga oo nagu yar aawadeed ayaanan ciyaaraha kale falanqayn karin hase yeeshee ciyaaraha kale haddii aan dulmar yar ku sameeyo benfica waxaa ka badisay c s k a moscow oo laba gool iyo gool dirtay kooxda kubadda cagta ee chelsea waxa ay lix gool iyo eber ku qabatay naadiga karabak oo ah koox yar oo ku cusub maaragtay tartankan kana dhisan dalka azerbaijan roma iyo atletic madridna waxa ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo saaxiibkay maxamuud mascade tan iyo kulan dambena nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade iyo weliba nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha